maanta waxaa jiro qiritaan dadka soomaaliya isla qarsan yihiin oo isla garansan yihiin dhammaantood in dowlad la-aantu aanu marna ahayn wax socon karay sidoo kaleeto adduunkuna taa wuu inala gala haddii aan eed saarayna cid ka mida adduunyada aanu dhahayno cid baa ka shaqaysa inaan dowlad la-aan noqonno adduunkuna waa isla gartay haddaanay dadkani dowlad yeelan oo aanay dowlad lahaanin iyagana ma nabadgelyo kuma noolaanayaan adduunka kaleetana nabadgelyo kulama noolaan karo marka in dowladnimadaas ee laga shaqeeyo dowladnimadaa marka heer bay maraysaa maalinba meel baan soo maraynay maalin shiradana lagu qaban jiray ee dalka dibaddiisa ee madaxdaa meesha lagu dooran jiray waxaa la dhihi jiray iyagu ma shiri karaan laakiin runtii dadaal weyn oo dadka soomaaliyeed ee dalka jooga ay sameeyeen iyada adduunyada oo kaalmo ka geysatay waxay ku dambaysay in anagu dalkeenna aan dowladnimadeena markaa laba kun iyo labaiyo tobankii waxa ay ahayd isbeddel aada u weyn oo inaynu ka guurno marxaladii ahayd dowladaha kumeelgaarka ah ee dibadaha lagu soo sameeyo ee dalka iyagoo martee la keeno